sanadkii hawaan i nabad dhugun sidiyaal meel kasto isun roogdaansi kasta oo nin dhugun sidaasaan jamaafayla markale ha ka dhowaada dhiibtii sagaalaad ee barnaamijkii inkamada darne adiinima u shiidi kaasoo jimaakistikedkan haadoo ninku barateen inuuna hawadahasin marsiina dhugun sidiyaal jimaadun maybaa horonka dareeranne ku sheekeeyowka haldoor al abwaan laxamiiste alfanaan maxamuud xaaji maxamed tarash geeka adi yaabas hoobo qalbiga ka jarti heeso afmaymayke malku helaw heese lamaane iyo isla gaadayaan lama fanaan sida magal ibelaan walyar iila dheeg heeskun si wada jar eyo in isla gaadayaan abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash i ariite edkamay e nuurta cabdinuur maadey nuurta arlaadi taasoo dhanka koofaraw nuurta arlaadi
dadkan way injeela lankii abkiin dhibaane ku dhowra dhulku way injeela inigii adkan loo dhilay dadkan way injeela lankii abkiin dhibaane ku dhowra
Thank you.
leekyahayo dhulka dhan dirnefade dhaysacan kaleefo madii dhulka in maraane iloonayde dhabkay leekyahayo dhulka dhan dirnefade dhaysacan kaleefo madii dhulka in maraane iloonayde Thank you. inigiilaysigiido dhabanka elayda taaro kidhidheeriyo dhigfade inigiilaysigiido dhabanka elayda taaro kidhidheeriyo dhigfade
Thank you. Thank you. Wicked only play.
may dheegdi ku waranba sida abwaanka ariitanka deedadii madii usoon sheegadii jeelka usoon qabo meelu usu deersinyo ku heliya taawiye sida abwaan tarash i nuurta arlaadi inis dhaabsadeen idka unshaldhiyaana ee heesta deediska ee usu elifi abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash ilow adiina ma oshiidi abwaanka usu elifi heeska waana andhiki sidii iyo inis lagaadayaan uso-oo ujeeddadiis eete ini adakoo dherji tiib kasta oo hees e hoo bahaado fadhi haan wadaniga e haan jeelka e oo ariitii ariika amaan iska dhaafsadayaan ama iska deediska e sida tan adahata dhugunsiti oo kala ii dhomaan waliba heeska abtirsidaw ilow adiina ma oshiidi weli mayka deerna ma dhammaatuu heesoo jeelka ee usagaadi abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash adi inin fiiri lahayne ee abwaanka yooba suubi yaalan adlay andarbanaw dhugunsadoosho ilo dhugunsoy heeskun adiiba yaabkoo deeri doonte oo ero doonta anna haan haadow yaluku heleema lahayna heeso afmaymayke eyoo kuluuqeeyan fanaaniinta arlaadaana haan ihaanoo kale oo araadu ku badan hordhaan i hataba fanaaniinta gaadeen haan ihaanoo kale oo araadu ku badan hordhaan i hataba fanaaniinta gaadeen adalay koy dhugunsoykiin galno ina adalikiin suubii i ini kale shalgorodu wayti oo marto ku nagati jeelshin shaygali lanki lanki lankii daba shukaayo waad shidoysiya iyo waad shidoysiya shimbirariir gobotii lama shaykoon dhahayke shidoysina shaleedeya shidoysina heesta san mayte iyo jabaanka ku bahaw muusiga saaran lahanka iyo ereyada eedka angmay ee fanaaniintii hoosdha- ee inis- oo fanaaniintii isdhaafsadaayaan tan heeso isla qaadayaan nuurta arlaadii iyo abwaantarash waana wali ka jarte heeso eedka kindarensiyaw hodonnimaada lahajada afmaymayka ee marki laka heesa yo eedka an habon ini landhagreeba ilow adiina ma oshiidi dhulku wayn jeelaa dhinigii adaka noolalay dadkana wayn jeelaa lankii adakiin dhibaane ka dhoora
dhulkuwainjeela danigii adaka noodhale dadkana way injeela lankii adakiin dhibaane ku dhowra dhulkuway injeela danigii adaka noodhale dadkana way injeela lankii adakiin dhibaane ku dhowra
allay lehe allay lehe jeel jeel lanhooba gala sahatow sahatow weeloy ma walaa un wadana jeeljeelay ley abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash cabarki usa saare fiiri ariiti jeelka usan qaba daraadihe weliba sheegay ini usa jeeli dhulku meeli an roogd lankiye cadow sido dhibaawun usa cadown araga doon dadkana ma injeeliye lankii ye dhuurow ilaaliyaw sharaftiya i sumcad bie meelaas dhon ammaanto dhan wali haangmareeya abwaanka inuu is adaka dareensiya afka kiiga ay aayow hoob iyo dowhiis nagata hoob iyo ammaan nagata ini gabar laka ammaano karo ilow maykenkiyaal adiina ma oshidii ku dal doorsatay dhini kalen ku batay wali ala fadaaso hordhaan bakin sheegi aan lahajada tiidaba marbacdan ka qabna kalsoono ma waalide dhulku wa injeela dhinigii adaka noololay may eryahan ku fayle maya wal ha dhalo kore su-aali isweydiiska mudana wali ataa sida us abwaan maxamuud xaaji maxamed tarsh andhiki heeskun eka darensiyaw jeelka islamarkaasna suurtageliyaw ini adaka hadala geeraan hanqaadata ma fadaasa laakiin wali fadaasa ini aad erta waan ku dhaatay war walaagaas nimo dadma ee wala adan lakiin suubiya abwaankiiga markuu qiimeeya fiiriba ilow hoob ad anfadaanen usiina makale hanuun biidheeg dhulka ma injeela dhinigii adaka noololey dadkana ma injeela lankii adakin dhibaane ka dhoora jiid heesta hagaabi naaxiyad saar naaxiyad laanka gaaday ka hadal murti suugaanta dhaxalka rowneed afmayka ee galliyo maanaha nagsamaas ilow adina mooshiidi dhareerka waydeerey dhunjiyey dhundhuge makoo dherada
adeerka waa i jeeray dhudhiyey dhulugey mukuu dheradayo adeerka waa i jeeray dhudhiyey dhulugey mukuu dhumadayo inigeyleysidiido dhabankaalaydadhaaro dhideeliyoolifadee
dhulka wayneeba dhinigii adaka noololey dadkana wayneeba lankii adaan dhadhaange oo dhareera
Thank you. que dolecerei.
wallaahi nuurta arlaahi abwaanka gadeedidii meeli usujaal unku bandhiki neeba dhabka siday markaasaa weliba mayba an raasiday dhulku weli igneebaa dhinigi adaka noola dadna weli neebaa lankii adahan dhadhaangay o dhareeraw ereyada heesku nuurta arlaadi gaadaas i haan abwaankaba gaadaw lamaada buu isi alifay adiina ma oshiidi ujeedadana may haytay inuu is adakato sujaalka si lambandhikaw neebkana si lambandhikaw ilow lan alla dhooba dhegdislan deegaane afkii aawo adiba anfadaane yuuba meel dhoobayaa laka gentay abwaankana horbakiinku afeefaday idheeg ama indheegday lam abwaan iditoor lamaada bahanung maldaneeya yakeeridheed abwaanka walaaji yuuba alifi dhaxalna ku tabi abwaan maxamuud jaahaji maxamed tarash heesojey ma dhammaato ilow adina ma oshiibi
ogow walba dareeraw doontileen saarada daacaddu moogtahay ogow lamba dareeraw doontileen saarada daacaddu moogtahay ibadkay badoogay do'aadee balfadaane darawka odina malsinka diima ibadkay badooge do'aadee malfadaane daraawka aadodina masiinka diima dariskoo humaadi hawaalo la duugi walmaduuriya dariskoo humaadi hawaalo la duugi walmaduuriya datoor ii abwaan ogaaday damaalku lee dunyado isgaliib ini duulin helaagi dogontu moogtahay datoor ii abwaan ogaaday damaalku lee dunyado isgaliib ini duulin helaagi dogontu moogtahay dogontu moogtahay dogontu moogtahay dogontu moogtahay dogontu moogtahay dogontu moogtahay ashway jidande ma u jeegdeen ma u jeegdeen walaaga fadaasi saaso iska amarida lahjadaasan gorobaane meelinglijeyda i macnaaje weli weli ataadan ogayne fadaasa ada o ku tabaasa dhulka may injeela dhinigii adaka noolaley dadkana may injeela lankii adakin dhibaane ka dhoora
dhulku waa injeela inigii adaka noolale dadkana waa injeela lankii adkiin dhibaane ku dhowra dhulku waa injeela inigii adaka noolale dadkana waa injeela lankii adkiin dhibaane ku dhowra
kanagba ashway jidande ma u jeegdeen ma u jeegdeen ashiway yidindayi muu sheegdeen muu sheegdeen inisfiiriti ana eri itan hata hata hata ana laha lamishel ayin kaaf i kala dheeriyo abwaan maxamuud xaaji maxamed tarish hees yay i heeskan hooba dhis barbardhikoona an rabkaa kan galaw luuqudii ada gordaasa meeli adafadaasa ada kukutabaasa dhini kastaba adan naga korto iyo ku tabtay ashiway yidintayi muu sheegdeen muu sheegdeen iska qataaro hayta garmaajiyo hayta an rabka ku jiiso hayta ilow adiina ma u shiidi dhugunsidayaal jimaadu dhiibtii shanaad ee silsiladii madhammaatada haytay ee maxamuud maxaaji maxamed tarash ee maxamuud xaaji maxamed tarash iyo qiibtii sagaalaad iyo barnaamijkii adiinama u shiidhi intaha ka reebaana inta jimaadun jimaadiye unadeedanka kulama doonno barnaamijkan oo kale adiinama u shiidhi maybasinku ku tabaane sidaas iyo nabadaana baraygalfayle iyo hindurmo caafimaad